iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka toddoba iyo labaatanaad ee falimaha rasuullada bawlos wuxuu u dhoofay rooma markaasuu kirete u dhoofay haddaba markii la goostay inaannu itaaliya u dhoofo ayaa bawlos iyo dhowr kale oo maxaabiis ah waxaa loo dhiibay boqol u taliya magiciisa yulyos la odhan jiray oo ka tirsanaa ciidankii boqorka oo waxaannu fuunnay doonni adaramoteyon ka timid oo u dhoofaysay meelaha xeebta aasiya ku yaal markaasaannu dhoofnay oo waxaa nala socday nin arastisqos la odhan jiray oo reer makedoniya ahaa oo tesalonika ka yimid oo maalintii dambe waxaannu nimid siidoon markaasaa yulyos u naxariistay bawlos oo fasax u siiyey inuu saaxiibadiis u tago oo uu dhaqaalo ka helo oo haddana halkaas waannu ka dhoofnay oo waxaannu ka hoos marnay qubrus maxaa yeelay dabayshu waa na haysay oo markii aannu ka gudubnay badda u dhow kilikiya iyo bamfuuliya waxaannu nimid murra oo ku taal luukiya oo halkaas boqol u taliyihii wuxuu ka helay doonni iskandariya ka timid oo u dhoofaysa itaaliya markaasuu na fuushiiyey oo kolkii aannu maalmo badan aayar soconaynay waxaannu dhib ku nimid kinidos horteeda oo dabeeshii ayaa noo diidday inaan horay u sii soconno kolkaasaannu ka hoos marnay kirete oo ka hor jeedda salmone oo markii aannu dhib ku dhaafnay waxaannu nimid meel magaceeda la yidhaahdo marsooyin wanaagsan oo u dhow magaalada lasaya melita buu u dhoofay duufaan baa dhacay oo doonnidii waa burburtay markii wakhti badanuu dhammaaday oo haatan dhoofku halis ahaa maxaa yeelay soonkii goor horaa la soo dhaafay ayaa bawlos waaniyey iyagii oo wuxuu ku yidhi niman yahow waxay ila tahay in dhoofkan u lahaan doono waxyeello iyo khasaaro badan umana ahaan doonaan shixnadda iyo doonnida oo keliya laakiin xataa nafaheenna khatar bay ku sugan yihiin laakiin boqol u taliyihii wuxuu dhegaystay hadalkii naaquudihii iyo ninkii doonnida lahaa intuu dhegaysan lahaa waxyaalihii bawlos yidhi oo marsadaasu ma ay ahayn mid ku wanaagsan in wakhtiga qabowga la joogo sidaas daraaddeed ayaa dadkii intiisii badnayd waxay ku talisay in halkaas laga sii dhoofo haddii si uun lagu gaari karo foynikis oo halkaas wakhtiga qabowga la joogo taasoo ah marse kareetee ku taal oo u jeedda waqooyi bari iyo koonfur bari oo kolkii dabayshii koonfuree tartiib u socotay ayay waxay u maleeyeen inay qasdigoodii heleen kolkaasay baroosinkii qaadeen oo waxay ag mareen kareetee laakiin wakhti aan dheerayn dabadeed ayaa waxaa ka soo kacay duufaan weyn oo magiciisa la yidhaahdo yurokoludon oo markii doonnidii la qabsaday oo ay wejiga siinkari weyday dabaysha ayaannu iska dhiibnay kolkaasay na kaxaysatay oo waxaannu ku orodnay gasiirad yar oo kalaawda la yidhaahdo dugsigeed oo annagoo aad u dhibtoonnay ayaan waxaan awood u helnay inaan huurigii aad u xidhno oo kolkii ay kor u soo bixiyeen ayay waxay ku isticmaaleen xargo waxtara oo doonnidiina way adkeeyeen oo iyagoo ka cabsanaya inay suurtis oo bacaad ah ku dhacaan ayay waxay dejiyeen shiraaqi oo sidaasaa loo kaxaystay oo sidii aannu duufaankii aad ugu howshoonaynay ayay maalintii dambe shixnaddii badda ku tuureen oo maalintii saddexaadna waxay gacmahoodii ku tuureen alaabtii doonnida oo markii intii maalmo badan ah ayaan qorraxdii iyo xiddigihii toona ifin oo duufaan aan yaraynuna uu nagu dhacayey ayaa rajadii aannu badbaado ku rajaynaynay oo dhan nalaga qaaday oo kolkii ay wakhti dheer cunta la'aan sii joogeen ayaa bawlos dhexdooda istaagay oo wuxuu ku yidhi niman yahow waxaa idinku habboonayd inaad i maqashaan oo aydnaan kiretee ka soo dhoofin oo helin waxyeelladan iyo khasaaradan toona haddaba waxaan idinku waaninayaa inaad kalsoonaataan waayo midkiinna nafta waayi maayo laakiin waxaa keliya hoodumaya doonnida waayo xalayto ayaa waxaa i soo ag istaagay malaa'igtii ilaaha i leh oo aan weliba u adeego waxay igu tidhi bawlosow ha cabsan waayo waa inaad kaysar hortiisa istaagtaa oo weliba bal eeg ilaah wuxuu adiga ku wada siiyey kuwa kula socda oo dhan haddaba niman yahow kalsoonaada waayo anigu ilaah waan rumaysanahay inay noqon doonto sidii la ii sheegay habase yeeshee waa inaynu ku dhacno gasiirad laakiin intii badda adriya hore iyo gadaalna lagu kaxeeyey kolkii habeenkii afar iyo tobnaad la gaadhay goor habeenbadhkii ku dhow ayaa baxriyiintii waxay u maleeyeen inay dhul ku soo dhowaanayeen kolkaasay moolkii badda qiyaas ka qaadeen oo waxay heleen inuu yahay labaatan baac oo haddana kolkay in yar socdeen ayay mar kale qiyaas qaadeen oo waxay heleen inuu yahay shan iyo toban baac waxay ka cabsadeen inaannu ku dhacno meelo dhagaxyo leh markaasay waxay doonnida xaggeeda dambe ka tuureen afar baroosin oo waxay aad u jeclaysteen in maalin noqoto oo baxriyiintii ayaa waxay damceen inay doonnida ka baxsadaan oo waxay badda qarsoodi ugu dejiyeen huurigii sidii iyagoo baroosinno ka tuuraya doonnidii xaggeeda hore markaasaa bawlos boqol u taliyihii iyo askartii ku yidhi kuwanu haddayaan doonnida sii joogin idinku badbaadi kari maysaan markaasaa askartii xargaha huuriga ka jareen oo ay huurigii sii daayeen inuu dhaco oo intii waagu soo baryayey ayaa bawlos wuxuu dadkii oo dhan ka baryey inay wax cunaan oo wuxuu yidhi maanta waa maalintii afar iyo tobnaad intii aad sugayseen oo aad iska soomanaydeen oo aydnaan waxba qaadan haddaba waxaan idinka baryayaa inaad cunto qaadataan waayo taasu waa caafimaadkiinna aawadiis maxaa yeelay midkiinna tin keliyahu ka go'i maayo madaxiisa oo markii uu saas yidhi ayuu wuxuu soo qaatay kibis oo dadkii oo dhan hortooda ayuu ilaah ugu mahadnaqay oo intuu kala jebiyey ayuu bilaabay inuu wax cuno markaasay wada dhiiranaadeen dhammaantood oo iyagiina wax bay cuneen oo intayadii doonnidii ku jirtay oo dhammu waxaannu ahayn laba boqol iyo lix iyo toddobaatan qof oo markii ay cuntada ka dhargeen ayay doonnidii fududeeyeen oo sarreenkiina waxay ku tuureen badda oo markii waagii baryey ayay dhulkii garan waayeen laakiin waxay arkeen marso xeeb leh oo waxay doonayeen inay doonnidii halkaas ku kaxeeyaan hadday karaan markaasay baroosinnadii badda ku xooreen oo badda ku sii daayeen oo islamarkaasba waxay fureen xarkihii shukaanaha ku xidhnaa oo intay shiraaqii dabaysha u sii daayeen ayay xeebta ku hagaageen laakiin waxay ku dhaceen meel laba badood isaga darmadaan markaasaa doonnidii dhulka ku dhuufatay oo dhankeedii hore ayaa meel ku liimbaday oo waxay noqotay wax aan la dhaqdhaqaajin karin laakiin dhankii dambe wuxuu bilaabay inuu ku burburo mawjadihii xooggooda markaasaa askartii waxay ku taliyeen inay maxaabiista laayaan si aan midkoodna intuu dabaasho uga baxsan laakiin boqol u taliyihii oo doonayey inuu badbaadiyo bawlos ayaa qasdigoodii ka joojiyey oo wuxuu amray in kuwo dabaalan karaa ay doonnida iska tuuraan oo ay marka hore dhulka tagaan oo inta kalena qaar ha ku dabaasho looxaan qaarna waxyaalo kale oo ay doonnida ka sii qaataan oo sidaas daraaddeed waxay noqotay inay dhammaantood dhulkii u baxsadeen iyagoo nabdoon